بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxبih أجمaعيn ama bعd waxaan isleehaynay kitaabu sunan lلإimaam abi dawuud sulayman bn الأشcث الsijistaaniyi raximah الlahu taعaalى qaala الإimaam abu dawuud baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ra'a اlistiftaaxa bsubxaanaka اllahuma وbxamdik man ra'aa qofkii arkay oo isagu markaa qaatay alistiftaaxa ku furfurasho bisubxaanaka allaahumma wabixamdika lagu furfurto oo yacnii sidaan markii hore wuxuu soo sheegay wajahtu wajhii iyo kuwo badanoo kale allaahu akbar iyo allaahuma rabba jibraa'iila wamikaa'iila kuwo yacnii salaado sunno iyo salaadaha u gaara iyo kuwo salaadaha faradka u gaara iyo kuwa caam ahaan uu u sheegay kuwayaalkaasu ka soo hadlay marka wuxuu leeyahay man ra'aa qofkii arkay alistiftaaxa furfurasho bisubxaanaka allaahuma wabixamdika in lagu furfurto qaala xadaana cabdusalaam bnu mudahar qaala ahbaranaa jacfaru can caliyi bni caliyin alrifaaciy can abilmutawakil can abi اlmutawakil annaajiy can abi saciidin اlkhudriyi qaal kaana rasuulu اllaahi salى اllahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli habeenkii haddii uu kaco kabara allaahu akbar ayuu dhahayey uma yaquulu wuxuu odhanaya subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka sidaa ayuu dhahayey ayb subxaanaka nasahnaantaada ee adaan ku nasahaynaa yacni aan ceeb iyo nuqsaankaa hufaynaa allaahumma yaa allaahu allow wabixamdika multabisiina xaal aan nahay kuwii ku dheehan bixamdika adiga ammaantaada watabaaraka ismuka watabaaraka waxaa yacnii sarreeyey ismuka magacaada ama watabaaraka waxaa hufnaaday oo nasahnaaday ismuka magacaaga watacaalaa waxaa sarreeyey jadduka ayaa sarreeyey yacnii khayrkaaga iyo ixsaankaaga ayaa sarreeyo ama jadduka ay cadamatuka hahay watabaara wa tacaalaa waxaa sarreeya jadduka weynaantaadaa sarrayso walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa hayruka adiga hayrkaa ma jiro waxaan adiga aynu xaq lagu caabudaa macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro nacam saasuu marka u dhihi jiray uma yaquulu markaa wuxuu dhahaya laa ilaaha ila allaahu alaaan saddex jeer uma yaquulu wuxuu dhahaya allahu akbar kabiiran alaaan saddex jeer acuudu biاllaahi samiici اlcaliimi min ashayطaani اrajiimi min hamsihi wanafkihi wanafsihi uma yaqra'u markaa ayuu qiraa'ada gelayay oo akhrinayay qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahada alxadiidu xadiidkan yaquuluuna waxay dhahayaan huwa can caliyi bni caliyin can اlxasan mursalan waxay leeyihiin xadiidkan waa mursal oo xasanulbasri ayaa yacnii irsaalinaya alwahmu min jacfar wahmiga xadiidkana jacfar xaggiisuu ka ahaadayo ninkaa marka jacfar bnu sulaymaan ayaa wahmiga la yimid xadiidkan isagu marka imaam axmed waa daciifiyey wuxuuna yidhi laa yasixu hada alxadiid xadiidkan marfuuc ahaan ma ansaxayo ayb sidoo kale xadiidka tirmidi iyo daara qutni iyo abu daawuudna way daciifiyeen ayb imaamu nawowina sidoo kale khulaasada waxa uu yidhi xadiidkan marfuuc ahaan in nebiga loo kor yeelo waa u daciif laakiin wuxuu saxiix ku yahay mowquuf oo mowquufun calaa cumar cumaraa yacni lagu waqfiyey oo sidaan marka cumar baa intuu tukaday ayuu kor u qaaday ducaa'istiftaaxan subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka ismuka ilaa aakhirihi waxaa la dhihi karaa laakiin mowquufka cumar wuxuu noo yeelo karaa xukmu rafci maxaa yeele waa dikri dikri salaad lagu dhex samaynaayana haddaanu nebiga ka maqlin ma isaga ijtihaadayo arrin ijtihaad boos uga bannaan yahay ma aha sooma garan marka haddaan mar ijtihaadku boos aan uga bannaanayn oo waxa tawqiifi ay yihiin saxaabina uu yidhaahdo wixii la dhihi jiray marfuucun xukman waaye ayb culammada qaarkoodna marka laysu geegeeyo waxay yidhaahdaan waabawaa inay yanii xadiidka marfuuc ahaan in aan saxaabo dhici karto sanadka marka asmaa'da ku jirta cabdusalaam ibni mudahar oo shaykhu abi daawuud cabdusalaam ibni mudahar ibni xisaam alsdiyu wahuwa saduuqun qaala akhbaranaa jacfar huwa bnu sulaymaan jacfar bnu sulaymaan addubaci saduuqun zaahid laakinahu kaana yatashayac min ahaamina can caliy bni caliyin alrifaaciy caliy bnu caliy alyashkuri alrifaaci laa ba'sa bihi rumiya bilqadar wa kaana caabidan can abilmutawakil abilmutawakil الnaaji horaan u soo marnay caliy bni du'aad can abi saciidin اlkhudriyi qaal abi saciidin اlkhudrina waa saaxibi rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi waaalihi wasalam ayb ka kalaan ku daraynaa marka xadiidka waxa uu fiqi ahaantiisana markaasaan ka hadlayna qaala xadaثna xuseyn bnu ciisa qaala akhbarana qalq bnu hanaam qaala akhbarana cabdusalaam bnu xarb almulaa'iy can budayl bni maysarata can abiljawsaa can caaishata qaalat kaana rasuulu ullahi sala allahu calayh waali wasalama caaisha waxay tidhi rasuulku wuxuu ahaa ida staftaxa salaata salaadda hadduu furfuranaayo qaala wuxuu dhahaya subxaanaka allaahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka talkhiisu lxabiirka ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkan abu daa'uudaa wariyey iyo xaakim oo rijaalu isnaadihi hiqaatun xadiidkan isnaadkiisa rijaasha ku jirta waa hiqaat laakiin fiihi inqiaac xadiidka cillo kaleu leeyahay inqiaac baa ku jiro yacni cillo oo inqiaac yaa ku jirta inqiaaca meesha uga jirana waxaa weeyaan abuljawsaa ayaan caaisho ka maqlin abuljawsaa magaciisa waxaa la yidhaha aws bnu cabdillaahi ayb yursilu kaiiran in badan buu xadiidka irsaaliyaa xaafidka tahdiibka wuxuu ku yidhi qaala albukhaariyu fii isnaadihi nadar ayb oo markaa waxa uu yidhi inahu lam yasmac abuljawsaagan kama maqal min mil ibni mascuud wa caaisha wahayrihima ibnu mascuud oo kale iyo caaisho iyo kale kama aanu maqlin xadiidka marka meeshaas inqidaac uga jiraa yni bayna abiljawsaa iyo caaisha oo ninkan abuljawsaa lam yasmac min caaisha saasuu tilmaamayaan ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahada alxadiidu xadiidkan laysa bilmashhuuri mashhuur ma ahanuu yidhi can cabdisalaam ibni xarbin xaggiisa lam yarwihi ma warinin oo kama warinin ilaa dalq ibnu hannaam ma ahane oo siyaabo kale ay dadka kale uga wariyeen waqad rawaa qisata asalaati can budayl qisada salaadana waxaa wariyey uu ka wariyey cabdisalaamkan can budayl waxaa ka wariyeen budayl jamaacatun jamaaco lam yadkuruu ma aynan sheegin fiihi xadiidka dhexdiisa shay-an oo min haadaa wax ku saabsan ducadan yacnii ninkan budayl ibnu maysaraha dad badan baa ka wariyeen subxaanaka allaahuma wabixamdikadan ma aynan sheegin yanii abu daawuud marka xadiidka inuu daciifinayaa cad marka isku soo keenkaan marka waxaa weeyaan waxaa ugu dhow inay cumar ka ansaxday mowquuf ahaan ay uga ansaxday oo imaamu muslim saxiixiisuu ku soo saaray anna cumar kaana yajharu bi haa'ulaa'i alkelimaat cumar kelimaadkan buu kor u qaadi jiray kor u qaadidana dabcan tacliimuu kala jeeday hadda maxal oo kor loogu qaada ma aha kor u qaadidan marka tacliimuu cumar kala jeeday radia allaahu canhu saciid bnu mansuurna fii sunanihi wuxuu ku soo saaray can abi bakrin isidiiq annahu kaana yastaftixu bidalika inuu ku furfuro jiray alimaamu nawowina khulaasada wuxuu leeyahay qaala alxufaadu wainamaa huwa saxiixun can cumar mowquufun calayhi cumaray mowquuf ku tahay xadiidka saasuu leeyahay ayb marka cumaroo mowquuf ahaan uga ansaxay haddii marka mowquuf la yidhaha mowquufka laftirkiisu waa iska lahu xukmu rafci xukmu rafci u yeelo karaa qaar culammada ka midana waxay isu geynayaanba axaadiidtan midka abi saciid iyo midkan caaisha iyo waxay leeyihiin cilalkoodu cilal xoog badan ma aha waa yartaqi ilaa darajati alxasan sheekh ilalbaanina dariiqaas isaga ku socday oo xadiidka bimajmuuci duruqihi ayuu ku saxiixiyey ayb oo midkan mowquufka iyo midkan yacnii inqidaaca ku jiro iyo kan kii kale oo isaga laftirkiisa dacfigiisa ou dhowaa marka laysu geeyo saasaa ka soo baxaysa waxaa laga qaadanayaa marka subxaanaka allaahuma wabixamdika in lagu adkaarsan karo oo ducaul istiftaaxa ay ka mid tahay culummada qaara waxay yidhaahdaan iyadaaba fadli badan sababtoo ah cumar asxaabta dhexdeedu ka ag sameeyey asxaabtuna waxba ma aynan dhihin hadday qalad tahay ama aan la aqoonin iyagaa ka celi lahay marka amaama annaas wuxuu cumar asxaabta dhexdiisa uga sameeyey wax xoog badan waayay dhaheen laakiin qaarna idaa allaahuma baacid baa marka fiican bay dhahaan qaarna wajahtu wejhi oo imaamu shaafici taasuu doortay yacnii dikrigaas inuu aad u badan yahay dartiisa oo imaamu shaafici asaga dariiqadiisa waxay tahay dikrigu hadduu sugnaado uuna ka tiro badan yahay kuwa kale midka tirada badan oo qaadanaa sababtoo ah ziyaadatu ajrin baa ku jira uu leeyahay aduu siyaabahaas ay marka u kala doordoortaan ayb waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa kii hore ee abi saciid isticaadada isticaadada marka acuudu billahi min ashayطaani اrajiim waa inta ugu yar ay ku imaan karto sida ugu fadliga badanna midaan acuudu biاllahi الsamiic اlcaliimi min الshayطaani الrajiimi min hamsihi wanafkihi wanafsih sidaas in la dhaho waa ta ugu kaamilsan isticaadadu marka ragco walba ma loo samaynaa mase ragcada ugu horraysa unbaa iska leh axaadiidtu waxay ka warrameen ragcada ugu horraysa inay isticaado leedahay midda kale waa ka aamuseen walidaalika marka fuqahaduna waa isku khilaafaan waxaana adugu ay in badanoo ka mida ay qabaan in ragco walba lagu soo celiyo maadaama isticaadada waxaa iska leh qiraa'ada ragco kastana qira'a ay leedahay mar hadday qiraa'o leedahay in la soo celiyo iyadana ayb oo marka acuudu billahi min ashayطaani اrajiim bismi illahi raxmaan raxiim ragcad walbaa marka lagu akriyay marba hadday qiraa'aba leedahay ragcada ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan asaktatu saktada cinda aliftitaaxi furfurashada agteeda ah oo salaada marka la bilaabayo cinda aliftitaax ducadan intaan la akhrinin xoogaa yar in la aamuso allaahu akbar markuu yidhaha cabaar yar inuu aamuso ayb sagtada marka iyagoo de waa wax yar un in la aamuso ayb quraa'da iyagu waxay ku xadidaan sagtadu wax oo yar oo tanafus ama neefsina aan lahayn saasay iyaga quraa'da ay dhahayaan laakiin hadda halkan un waxaa loo jeedaa aamusitaan yar un ama neefsa ama ha neefsanin ayb قال xdثna يعquب بن إbrاhيm يعquب بن إbrاhيm بن kaثيir whuو الdwrqي أbو يوسف ثqة kana min الxفاaظ qال أخبرna إسmاعيiل وهو بن culya عan يuنس يuنس بن عubayd weyaan أbو عubayd الbصري ثqة hbt fاaضل warc أkhرج lah أصxاaب الكتب الستة عn الxسن الxسن بن أbي الxسن الbصري qaala wxuu yidhi qaala samuratu samura waxa uu yidhi xafidtu saktatayni xafidtu waxaan qabtay uu yidhi oon xifdiyey saktatayni laba aamusitaano fi salaati salaadda dhexdeeda ah saktatan sakto idaa kabara alimaamu imaamka hadduu allahu akbar yidhaahdo xataa yaqra'a intuu ka akhrinayo wa saktatan iyo saktana idaa faraqa hadduu dhammeeyo min faatixati alkitaab iyo wa suuratan faatixadii iyo suuradii hadduu dhammeeyo waa cinda rukuuci rukuucda agteeda qaala faankara daalika waxaa arrinkaa ku inkiray calayhi isaga korkiisa cimraan bnu xusayn qaala waxau yidhi marka xasan wuxuu yidhi fakatabuu fii daalika arrinkaa bay qoreenoo ila almadiinati madiinay u qoreen ilaa ubayin ubay bnu kacab bal inuu kala bixiyo fasadaqa ubay wuxuu u rumeeyey marka samurata fasadaqa wuxuu rumeeyey samura samuratu bnu jundubuu rumeeyo labadaa sagta waa jirtaa buu yidhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa labada sagto meeshay ku jiraan midna waxaa weeyaan qiraa'ada iyo takbiiratulixraamkay u dhexaysaa qiraa'ada iyo takbiiratulixraamkay u dhexaysaa middaa iyada marka waxaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa middaas aamusitaan miyaa mase waxaa loo jeedaa aamusitaan oo laakiin hoos wax loo akhrinayo bukhaari waxaa ku dhacday abuu hurayra inuu yidhi rasuulkii ilaahayow waxaan ku arkay qiraa'ada iyo takbiirta inta u dhaxayso inaad aamusayso famaa taqra'u maxaa akhrisaa yuu yidhi waana aamusaana waa yidhi maxaad akhrisaana waa yidhi aamusitaanka marka wuxuu u jeedaa yacnii waxaan waxba lagaama maqlaayo waay macnuhu ee qiraa'o waa jirtaa haddii sidaa marka la yidhaha wax sagto ah oo aamusitaana maba jirtaba qofku markuu allahu akbar uu yidhaahdo allahuma baacid beynii wa bayna khadaayaaya horuu ka bilaaba hoosu u akrinaa laakiin ninka ma'muumkaa ma maqlaayo ayb oo nebiga marka la yidhi sakadaadaas aamusitaanka maxaa ku akhrisaa inuu wax ku akhriyou sheegay oo waxaan idhaahdaa buu yidhi allaahuma baacid beynii wa bayna khataayaaya ilaa aakhiriha dikrigaasaan akhrisaayo waxaa kaloo dhici karta inay marka ay sagtadu ay tahay allaahu akbar aamusitaan yar kadib iftitaax ducadii iftitaax uu bilaabayo laakiin halkaas siday ugu qoran tahay sida hore inay tahaad moodaysaa idaa kabara alimaamu xataa yaqra'a ilaa uu qiraa'ada qiraa'ada machuudkaana waa faatixada aan la og yahay labadoodii markay doodeen marka ubay ibnu kacbay isugu tageen ubay marka sidaasuu yidhi laakiin xadiidkan xasan riwaayatun xasan can samura waay waana laysku haystaa xasan samura ma ka maqlay masemaya saddex qowl baa ku jirta qowl wuxuu leeyahay waa ka maqlay idlaaqan qowlna wuxuu leeyahy kama maqal idlaaqan qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay hal xadiiduu ka maqlay wax kale kama maqal xadiidkaasna waa xadiidka caqiiqada ku saabsan ayb kaasayna culummadu badan yihiin ayb haddii marka sidaa la yidhaa xadiidkan marka waa riwaayatun xasan can samura inqidaaca ku jira ibnu maajana xadiidka wuu soo saaray sidaan oo kale tirmidi laakiin saniicuhu waxaa weeyaan meelo badan oo sunankiisa ka mida buu xadiidin xasan can samura uu xasaniyey ayb ama uu saxiix yeelayba xaadiid badan oo kan caqiiqada aan ahayn ayb xadiidkan marka dacfiga halkaas uga jiraa qaala abu daawuud kadaa qaala xumaydun xumayd sidaasuu yidhi fii hada alxadiid wasaktatan idaa faraga min alqiraa'ati wasaktatan aamusitaano idaa faraga min alqiraa'ati qiraa'ada hadduu dhammeeyo qiraa'ada hadduu dhammeeyo marka waxay tahay waa saktada labaad waa markuu suuradda faatixada akhriyo suuradna akhriyo wax yar buu aamusaya allahu akbar buu dhahayaa taa iyada marka meelo kalena wuu ku keeni doonaa sagta waxaa jirta marka dadku ay caadaysteen oo iyadoo aan ashal lahaynaa jirto waa bayna alfaatixa waasuura faatixada iyo suurada dhexdeeda in la aamuso oo qofkii marka hayri ilmaqduubi calayhim waladaalliin markuu imaamka yidhaha aamiin la yidhaahdo cabaaru aamusaa kaannahu marka inuu leeyahay dadkii faatixada ha dhammaystaanba ayb laakiin sagtadaasi ibnu taymiya iyo a'immada fuqahadu say tilmaamayaan wax ku soo arooray oo saxiixa lama haayo oo nebigu markuu faatixada dhammeeyo aamiin la yidhaahdo qiraa'ada hore ka geli jiro marka in qiraa'ada hore laga gala waay sida sunnada ninka marka ma'muumka isaga marka faatixada ha iska boobsiisto macduur waa isaga iyadoo qiraa'adu socoto faatixada ha akhriyo maxaa yeeley nebigu wuxuu yidhi laa tafcaluu ilaa bifaatixati alkitaab aniga anuu wax aqrinaya waxba ha aqrinina ilaa faatixada ma ahani faatixadeeda waa lagu oggolaaday faatixada marka tartiibtaada u boobsiiso kadib imaamka dhegayso ayb soo ma garan waxaa la diidayaa waxay taha kor in loogu qaado oo dadkii la waswaasiyo imaamkii qiraa'ada laga tashwiishiyo iyo nin walbaa marka faatixadii uu la qayliyo ayb waana u tegi doonnaa faatixada iyo waxa ku saabsan qaala xadaanaa abu bakr ibnu khallaad abu bakr ibn اlkhllaad whuwa mxamed bnu khllaad ibni kaiir abu bakr albasri wahuwa iqat qaala akhbarana khaalid bn اlxaariث wahuwa اlhujaymiyu abu cusmaan albasri iqat habtun yuqaalu khaalidu صidq ayaa la yidhahda can ashcad can اlxasan can samurata bni jundub can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam anahu kaana yaskutu anahu kaana wuxuu ahaa yaskutu inuu aamusayo nebiga saktatayni laba aamusitaan ida istaftaxa asalaata salaadda hadduu furfuranaayo iyo waidaa faraqa min alqiraa'ati qiraa'ada hadduu dhammeeyo kullihaa dhammaanteed qiraa'ada hadda faatixada looma jeedo kullihaa dhammaanteeda faatixadii iyo suuraddii ku xigtay markuu dhammeeyo ayuu wax yar aamusaya oo aan badnayn allah akbarna marka hore ka dhaha fadakara macnaa yuunus ay fadakara macnaa xadiidi yuunus buu sheegay qال xdثna مسدد qال أخبرna يزيد qال أخبرna سcيid qال أخبرna qتاaدة عن الxسن أنa سمرة بنa جندب وعمران بنa xusayn تadاakrاa way mudaakaroodeenoo masألة iyay isu keenkeeneen faxadaثa samura iبnu جundub wuxuu sheegay أنahu xafida min rasuuli الlah inuu ka xifdiyey sl اه sلم saktatayni laba sakto saktatan aamusitaan idaa kabara hadduu imaamku allah أكbar yidhaahdo wasaktatanna idaa faraqa min qiraa'ati hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin middan baa marka faatixaday sheegaysaa bacdigeeda faxafida dalika samuratu wou xifdiyey waankara calayhi cimraan bnu xusaynna waa ku inkiray fakatabaa fii dalika arrinkaabay qoreen ilaa ubay ibni kacbay u qoreen fa kaana fii kitaabihi kitaabkiisii dhexdiisa waxaa ahaa ilayhima iyaga oo u soo qoray ow fii raddihi jawaabtiisoo calayhima iyaga u soo radiyey anna samurata samura qad xafida waa xifdiyey uuyii samura xadiidkan waa xifdiyey buu soo qoray axaadiidtan o dhan waa wada daciif kan kii hore iyo midkan iyo kulli waa riwaayatu xasan can samura qala xadaana bnu اlmuhanى qaala akhbarana cabdulaclى qaala akhbarana saciidu bihada qaala can qataadata can اlxasan can samura qaala samura wuxuu yidhi saktataani xafidtuhumaa can rasuuli اllahi sal اl ly slam qaala fiihi waxuu yidhi qaala saciidu qulnaa liqataadata waxaanu ku nidhi ma haataani saktataani labadan sakta maxay tahay qaala wuxuu yidhi idaa dakhala fii salaatihi hadduu salaadiisa galo waidaa faraqa min alqiraa'ati hadduu dhammeeyo uma qaala bacdu markaa kadib waxa uu yidhi waidaa qaala hadduu yidhaahdo hayri اlmaqduubi calayhim wala adaalliin buu mar dambe haddana yidhi qaala abuu ciisa aramliyu abuu ciisa ramliga yaa waaya man huwa abuu ciisa ramliga huwaaba abu daawuud oo sunanka miyaa masaxo waaye mase waa shuyuukh abi daawuud abuu ciisa ramliga yaa waaya ya maya abuu ciisa ramli waxa waaye ruwaatu sunan uu ka mid yahay riwaayat ramli wa riwaayat ibn اlcabdi riwaayat ibni daasa iyo riwaayat lulu'i iyo riwaayat ibn اlacraabi kulligood waa dad kitaabka ka warinaya abu daawuud marka hadalkan abu daawuud ma laha isaga qaala abuu ciisa aramliyu waxa uu yidhi qaala lanaa abu daawuud ujeedida abu daawuud wuxuu nagu yidhi buu yidhi rawaahu camru bnu cubayd faqaala fiihi wuxuu yidhi alaau saktaatin saddex sakto qaala yaxya bnu saciid faqultu lahu samura samura waxaan ku idhi faqultu lahu samura ma samura sidaan yeelay faqaala facala allaahu bisamurata wafacala haahey qaala abuu ciisa aramliyu qaala lanaa abu daawuud rawaahu camru bnu cubaydaa wariyey faqaala fiihi wuxuu yidhi alaa saktaad saddex saktaad jirta qaala yaxya bnu saciid baa markaa wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi samura ee samura laba sagtou sheegayaa baan ku dhahay buu yidhi samuratu bnu jundub laba sagtou sheegay middan saddexaad xaggeed u waddaa adiga marka saasay ka dhigan tahay faqultu lahu samurata ma u idiin dhigaa mase maba idiin dhigaa idinka samurata hay faqultu lahu waxaan ku idhi samurata atukhaalifu samurata samurata bnu jundub miyaad khilaafaysaa faqaala wuxuu yidhi facala allaahu bisamurata wafacala ilaahay samura saas ha yeelo saas ha yeelo marka ninkan camr bnu cubayd waa nin inkaar qabayo ahaa camr bnu cubayd ibni baaq ayaa la yidhaahdaa nin wuxuu ahaa muctasili khabiid abuu ahaa aad u liito ahaa oo culummadii saxaabada iyo cay jiray ahaa walidaalika muqadamada muslimkana waa ku jiraa oo dadka marka uu yidhi camr bnu cubayd yaan waxba laga warinin la yidhi fainahu dacuu camran fainahu kaana yasubu salafa camr bnu cubayd ka taga dadkii hore u caayi jiray culummadii hore u caayi jiray ayb ninkaa marka ninkaasu ahaa wax ictibaar weyn ma laha ayb waxyaabaha marka qadarku aad u inkiri jiray dahabi siyarka wuxuu ku sheegay xadiidkii ibnu mascuud oo qofka caloosha hooyadiisa afartan beri la yacnii xadiidkii afartan beri buu caloosh hooyadiisa nudfo ku ahaanaya ilaa aakhirihi ee qadarka tilmaamaya dadku waxay maraayaan in la qoray iyo sheegaayo ayaa wuxuu yidhi xadiidkan haddaan ka maqluu yidhi raawigii wuxuu sheegay zayd bnu wahab lakadabtuhu waa beeni lahay walow samictuhu min ibni mascuud lakadabtuhu ibnu mascuud haddaan ka maqli lahayna waa beenin lahay walow samictuhu min annabiy sal ll ly slam haddaan nebiga ka maqli lahaayna maa qabiltu minhu kama yeelanayo walow samictu اllaha yaquulu ilaahay oo dhahaya haddaan maqli lahayna laqultu lahu maa haakada akhadta calayna almiihaaq ballanta annaga sidaan noogama qaadinaan dhehi lahayo nin jarii'a oo wuxuu ahaa marka indhaadagow ahay oo axaadiidta iyo sunnada aad ugu indhaadagoo ahay sidaanoo kale marka hadda samura inuusaan yidhaahdo wax baciidaba maba ahan oo facala allahyani bisamurata wafacala inuu yidhaahdo ayb marka hadalla badan bay ka wariyaan waxyaabaha ay ka sheegaan waxaa ka mida inuu dhihi jiray waxyaaba sidaan oo kale oo aad ugu caayi jiray yuunus bnu cubayd iyo xasanulbasri iyo yaa sidaan sidaas yidhi marka la yidhaha war adiga maxaad u khilaafaysaa wuxuu dhihi jiray ulaa'ika anjaasun arjaasun amwaatun hayru axyaa marka nin aad u jari oo aad u indha adag oo ahaa nin fiican ma ahayn kitaab dhan aqwaashiisa waxaa ka qoray daara qudni culimmadii hore waaya daara qudni ogow nacam akhbaaru camri bni cubayd kitaab la yidhaha madbuuc ah baa jiro uu leeyahay akhbaartaas xunxunoo dhan uu wariyey marka imaamu daara qudni sanada ugogow uu ku warinayo waxaasaa marka jiri jira qaala xadaanaa axmed bnu shucayb marka dadku wuxuu ku siri jiray cibaadada marka wuxuu samayn jiray markuu salaadda dukanaayo boqorrada dhan waa siray nimankii umarada ahay salaadda markuu galaayo masaajidka waxaa la moodi jiray tiir taagan dhaqdhaqaaq male yacnii khushuuc buu iska raadi jiray walidaalika waxay dhihi jireen culammadii wakhtigiisii joogtay ladaxiku ayuub khayrun min bukaa'i camr bni cubayd camr bni cubayd ooyintiisa waxaa ka khayr badan yacnii qosolka ayuub ibnu abi tamiimata sakhtiyaani daduu ku dagaa ooyintan daduu ku siraan walidaalika dad badanoo ku sirayo dhihi jiray war ninkaan iska daaya nin cibaado badan waayo maxaa laga rabaa iyo ayay dhihi jireen dadka qaarkood wixii aan aqoonin laakiin waxaan baas buu markaa saxaabo lacaayo iyo dhibkaanuu ku jiiri jiray qaala xadaanaa axmed bnu shucayb qaala akhbaranaa moxamed bnu fudayl can cumaara cumaarat bnu alqacqaac ibni shubruma waa iqatun arsala can ibni mascuud can cumaarata waxadaanaa abu qaala waxadaanaa abu kaamil xaamuu idin dhex geliyey meeshaas yah قال xدثنا أحمد بن شعyب قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عماaرة xا وxدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبدالواحد عن عماaرة المعنى معناهma واحد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أبي زرعهn أبي زرعة بن cمر بن cوف أبي زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة قال كان رsuuل اللhi صلى اه علي وسلم وxوu ahaa إdا كبر في الصلاaة sakata inuu aamusaayay bayna takbiiri waalqiraa'ati takbiirta iyo qiraa'ada allahu akbarta iyo qiraa'ada faqultu lahu waxaan ku idhi biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday ku lagu furtaa tahee ara'ayta bal ii sheeg sukuutaka aamusitaankaaga bayna takbiiri waalqiraa'ati allahu akbarta iyo qiraa'ada dhexdiisa ah akhbirnii ii sheeg maa taquulu waxaad tidhaahdid qaala allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqhribi allaahuma anqinii min khataayaaya kaahawbi alabyadi min addanas allahuma aksilnii bialji waalmaa'i waalbarad xadiidkan marka bukhaariyo muslim baa soo saareen laakiin sagto inaynan ahaynoo wax yani la hadlaayo oo adkaar la akhrinayay ayuu sheegaa xadiidkan ee aamusitaan oo aamusitaan ah waxba aan la akhrinaynin ma aha kuwii kaleo dhanna marka dacfi baa ku jiray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan arkin aljahra kor u qaadis bibismi illaahi araxmaani araxiim kor loo qaado qofkii yacnii aan arkin bismi illahi araxmaan araxiimta in kor loo qaado halkan marka baabkan iyo baabka ku xigo labadaba wuxuu uga hadlayaa jahriga oo bismi illahi raxmaan raxiim hadii allahu akbarti uu sheegay rafculyadeynkii ka hadlay oo ducaulistiftaaxi uu ka hadlay qiraa'adii buu soo galay hadda qiraa'adii marka bismi illahi raxmaan raxiima ugu horrayso wuxuu ku bilaabay marka qolada iyagu dhahayaan jahriga qolada aan arkin waa salaadda hadday jahriyo tahay qolada marka bisinka aan la jahraynin iyo adilladoodii buu galay mas'alada iyadana marka laba baxdi oo kala gaaray kala leedahay mas'aladan baxdi waxaa weeyaan in laga hadlo sideeda sideedaba bismi illaahi raxmaan iraxiim aayad faatixada ka mida miyaa mase ma aha waa baxi iyadan ayb hadday noqoto marka aayad faatixada ka mid ah bisinka ma lala jahraa ma hoosaa loo akhrinaa inta marka bisinka faatixadu ka mid yahay qolyaha dhahaya isku haya mas'aladaas laba baxi waaye baxiga koowaad waxaa isku hayo qolada aslanba lama akhrinayo iyo waa la akhrinaa kuwa dhahaya meesha isku haya meeshaas isku haya marka waxay noqonaya maalikiya iyo inta kale maalikiyada ayaga marka waxay leeyihiin bismi illahi raxmaan raxiim aayad faatixada ka mida maba ahanba faatixada waa toddoba aayadood toddobada aayadoodna waqfiga wuxuu ku dhaca aayadda yacni toddobaad yacnii waaa waay ku waxay ka bilaabanaysaa ama dhammaadkeedu meeshay kasoo tan ka horaysa ay ku dhammaanayso waxaa weeyaan iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin waiyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim waa aayad siraata aladiina ancamta calayhim aayad waay hayri اlmaqduubi calayhim wala daaliinna aayad waay toddobada aayad meeshaasay ku imaanaysaa bisinka haddaa ka saarta sooma garanay maalikiyada jumhuur jumhuurta culammada waxay leeyiin bisinku aayad faatixada ka mida maalikiyada iyagu marka waa diideen ka mid maahan ay leeyihiin suuradaha kale ay la mid tahay bismi illahi raxmaan raxiimka ku jirto o kale hal aayad hal meel waa isku waafaqsan yihiin bisinku inuu ka mid yahay suuraddaas waa suuratu namlin innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim suuradduu ka mid yahay inta kale laakiin maalikiya iyo jumhuur faatixada marka laga hadlo saas isku hayaan intii marka bisinka isla ogolayd inuu faatixada ka mid yahay toddobada aayadood oo faatixada bismi illahi raxmaan raxiima ugu horrayso inta qabto waa wixii maalig ka soo haraye yaa waxay isku khilaafeen bisinkan ma hoosaa loo akrinaa ma sokor waa baxdi labaad mas'aladan dambe iyadoo laga hadlayo haddaad keenta tii hore ku doodo marka wareer oo markii lagu yidhaha bisinka hoosaa loo akrinaa haddaad maanta dhan ku doodayso maya bisinku faatixaduu ka mid yahay haddaa leedahay maba lagaa diidanaa qoladan maba kaa diidana bisinku waa ka mid yahay see u akrinaynaaway mas'aladan dambeoo laysku hayo haddaad marka adillo uga dhigato qolada la jahraysa bisinku hadday keenaan bisinku inuu faatixada ka mid yahay deliil ma aynan keenin maxaa yeele meesha unbaa la joogaa waa kula ogolahay bisinkan faatixada waa ku jiraa laakiin iyadoo lala jahraayo ii keen saas waa marka ayb qolooyinkan marka xanafiyada iyo xanaabilada ayagu waxay ku tageen hoos in loo akhrinayo bismika oo bismi illahi raxmaan raxiimta in hoos loo akhrinayay ku tageen shaaficiyaduna waxay ku tageen imaamu shaafici bisinka in lala jahraayo mar walba ayb jahrigii iyo sirigii bay ku kala tageen ma la akhrinaa iskuma hayaane ogowad ma la akhrinayaan layskuma hayo waa la akhrinaa saddexda qoloba waa la akhrinaa waa leeyihiin laakiin see loo akhrinaya isku hayaan nusuusta marka la fiiriya marka waxay tilmaamayaan bisinka in hoos loo akhriyo xadiidka nebiga sal ly slam kan waa mid ana nebiya sal ly slam waabaa bakrin wacumara wacuhmaan kaanuu yaftatixuuna alqiraa'ata bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin imaamu shaafici isaga wuxuu leey suuraddaa laga wadaa qiraa'ada waxay ku bilaabi jireen intaynan suurad kalaba akhrinin alxamduyay ku bilaabi jireen baa laga wadaayo yidhi nacam marka meeshaan bisinay ka tegi jireen deliil u ah suuratulxamdina waa la yidhaahdaa axaadiiuu keenaya suuradda in suuratulxamdi la yidhaahdo ayb maalikiyaduna kanay deliishadeen inaan bisinba uusa ku jirinba suuradda nacam oo waxay yidhahdeen qiraa'ada waxaa lagu furfurtaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bisin maba la akhrinayaba siran walaa jahran tanaa deliil u hay dheheen ayaga middaan marka saddexdii kooxba waa deliishatay saddexda kooxba xadiidkan marka waa deliishanayaan marka xadiidkan xujo laysku laasimin karo marka ma noqon karo ilaa xaddin maa wuxuu u baahan yahay axaadiid kale in la fiirsho axaadiidta kale marka la fiirinaa muslim baa waxaa ku soo aroortay nebigu sal ll slam inuu yidhi yacnii nebiga iyo abubakar iyo cumar kaanuu laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan iraxiim bismi illaahi raxmaan iraxiim ma sheegi jirin laa fii awali اlqiraa'ati walaa fii aakhiriha ma sheegi jirin bismi illaahi qiraa'ada awalkeeda iyo aakhirkeeda labadaba yani suuradda dambena maku bilaabi jirin midda horena bisinku ma aynan ku sheegi jirin kan isaga marka waxaa weeyaan waxaa baxaaya markaas bismi illahi raxmaan raxiimta horta inaan la sheegin buu xadiidkan caddaynayaa wuxuu xujo ku noqonaa shaaficiyada markaeeg labadii qoloo kale marka waa is-haystaan weliyo bisin lama sheegin lama akhrinin baa laga wadaa maalikiyada xuja annagoo noo yahay taagan yihiin mar haddaan bisin la akhrinin laa siran walaa jahran midna looma akhrinin halkaasi taagan yihiin halkaas markay joogto marka ibnu khusayme iyo daara qudni iyo waxay warinayeen iyaga kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan iraxiim kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna inay siraysanayaan bismi illahi raxmaan raxiim yusiruuna marka waxay tilmaamay in la akhrinaayo maalikiyaday xujo ku tahay sida loo akhrinaa inay sir tahay xadiidkii shaaficiyadana xujay dhinacaas uga tahay marka madhabka xaqaada mas'alada yacnii u dhow sawaabka wallahu aclam waxaa weeyaan in si hoose loo akhriyo bismi illahi raxmaan raxiim shaaficiyada ayagu waxay leeyihin axaadiidtan anas waaba iska hor timid iyaga dhan marka waa mudarib oo xadiidka mudaribka musطalaxa markay sheegayaan xadiidkanay ku miaaliyaan suyuudi iyo kale ibnu xajarna aaduu arrintaas u diidayoo xadiidkan mudarib ma ahan wax ka jirana male waa mudarib in la yidhaha sababtoo ah xadiidku wuxuu mudarib noqon karaa marka la jamci waayo duruqdana ay isku xoog tahay takaafu'u duruq iyo waxaa loo shardiyaa cadamu imkaani اljamci halkan waaba la jamcin karaayo maxaa yeele kaanuu laa yadkuruuna ma sheegi jirin ay jahran si kore ma aynan u sheegi jirin bideliili midkan dambo kaanuu yusiruunadaa noo caddaynayso axaadiidta haddii laysku fasiro waa meel isu raaci hal dhan ay maraysa kitaabka annukat calaa kitaab ibni salaax oo kuu aad ugu faahfaahiyey iyo fatxulbaariga laftirkiisa marka nusuusta marka laysku keeno hoos in loo akhriyaa fiican sunnaduna marka saasay u dhowdahay qoladan iyaga marka waa lala jahraa dhahayaan xadiidka ugu roon ay xujaystaan waxaa weeyaan midka abu hurayra ahaa abu hurayra tukaday faqara'a bismi illaahi raxmaani raxiim bismi illahi raxmaan raxiim uu akhriyey markaa salaadda markuu dhammeeyena wuxuu yidhi innii la ashbahukum salaatan birasuulillaahi anuu salaadda rasuulkan ka idinkugu shabahaad badan baan ahay salaaddii rasuulka kan marka waxay culimmadan kale ku jawaabeen faqara'a bismi illaahi baa layidhi fajahara lama dhihin faqara'ana marka waa ku suurtoodaa inuu hoos u akhriyo inuu kor u akhriyo labadaba ixtimaal haddii uu yimaadana deliilku waa dhaca sariix ma aha marka maasha alla sooma garan walidaa axaadiidta kale oo yacnii markaa bisinku fajahara iyo tilmaamaysana khadiibulbaqdaadi iyo daara qudni juz mid mid walbaa juz buu ka jamciyey inay daciif tahayna wada sheegeen waana fuqahadii muxadisiintii shaaficiyada xadiid toos ah oo sariix bisin baa lala jahrayaa ma aynan saxiix yeelin khadiib iyo daara qudni labadooda soo ma garan midkaana ugu saxiixnimo badan oo ugu asaxsan isaguna faqara'a ayuu yidhi fajahara ma dhihin amaa nusuusta kale iyagu waaba nusuus aan baabkaba shaqo ku lahayn nebigaa qur-aan uu akhriyey hadduu xadiidkii umusalaam oo kale nebigu markuu qur-aanka akhrinaayo kaana yamuddu maddan waa taagi jiray aayaduhu ku istaagi jiray fayaquulu bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim kaas masaladan deliil maba u ahba ibnu xajarna saas u dhahayaan ee kaa xadiidka wuxuu ka hadlayaa qiraa'ada rasuulka siday ahayd cid kugu diidan male marka waxaan samayn karaa bismi اllaahi الraxmaan الraxiim intaan hoos u akhriya anoo taagay ayaan alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiinna kor u qaadi karaa maxaa marka shaqo isku malaa ibnu cabdilbar asaga kitaab weyn oo alinsaaf la yidhaahdo ka qoray mas'aladan madhabka wuxuu u iishay marka shaafici masaladan kitaabu linsaafaa la yidhahdo waa weyn yaha kitaab weyn laakiin ibnu rajab baa isaguna marka waxaa weeyaan axaadiid xataa qaarkood ay mowduuc tahay buu xujaysanaya marka la yaabay leedahay yidhi ibnu cabdilbar oo axaadiidka saas u yaqaan inuu yacnii axaadiid yacnii aad taalif u ah xujo ka dhigto saasuu kaleu leeyahy ibnu rajab calaa kullin marka mas'aladan isku soo duuduubo waa mas'ale marka uun raajix iyo marjuux u dhaxayso mana la ogola in masaajidda rabash looga abuuro ibnu taymiya qawaacid nuuraaniyaha saasuu leeyahay masaajidda in rabsho looga abuuro qofku uu yidhaahdo yacnii sidii laga yaqaano si kale intuu yeelo hadhow marka jamaacadii ay yaraato masaajidkii laga tago oo hadday dhibaatadaas keenayso dadku ay ku tafaruq hadday keenayso mas'ale islaam maba ahanba masale islaamku yaqaana maba noqonaysaba qofkii marka tafaruqa ka keenaana dembiga leh min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiican buu soo gelayayuu yidhi marka waxaa wanaagsan inaan dadka lagu rabshin laga hadlo mas'alada siday tahay in looga hadlo dhibaata haddaysan ka imaanayninna sida sunnada lagu dhaqmo laakiin haddaad is leedahay war amay jiraan dad salaaddiiba kaa goostaba oo ka carara masaajidka hadday taa imaanayso sunno adoo u dadaalaya haddaad jamaacadii kale erisaa ka darane sunnada iskaga tago marka uun bisinkii kor u qaado haddaa bisinka kor u qaadda salaadaadii ma jirto iyo bidcaad ku dhacda cid ku dhahaysa ma laha ayb waa siduu marka ibnu taymiya meeshaa uu leeyahay meelo waxaa jira haddaad bisinkii ka tagto hoos u akhriso waxay moodayaanba in bisinkii laga tega iyagu marka meelay ugu xiran tahay oo kitaabihii fiqigay waxay ku arkeen wa bismi illaahi araxmaani araxiim aayatun minhaa maxaa looga tegay leey hoosaa loo akhriyey ma yeelayaan waxay u haystaan marka mas'aladaba laysku hayaba inay tahay bisinku waa ka mid yahay ka mid ma ah meeshaas ayay ku soo hareen marka qoladaas marka dad saasoo kaleo iska reer baadiye u badan ama dadkan meelaha baadiyaha joogo kale cilmiga aan cilmiga ka dheeroo kale bisinku waa layskala jahraa meelahan hadda xanafiyadu degantaha bisinka haddii kor loo qaado ayadana bidca bidco waayay leeyihiin iyaga bisin hoos loo dhigay yaqaanaan xanafiyadun mara nin walbaa diin wuxuu ka dhiganaa wixii uu arki jiray keliya maya taas adig maba kuu taallaba xataa imaam oo maalikiyo ka tegay haddaad ku xirato salaadaada adig adig waa kuu ansaxa adiga bismillaahida waa akhrine adiga imaam ma'muum haddaad tahay kii ka tegay isay dhibe adiga marka taas ma ku dhibaysa adiga ayb masaladaa laftirkeeda uu su-aalay ibnu taymiya la su-aalo waxaa la yidhi imaam oo maaliki ah ma lala tuka karaayaa layidhi oo ka tegaaya bisinka on dhehayninba see la yeelaa markaa maxaa maxaa la samaynaa markaasu wuxuu yidhi dad waxaa jiro waxaa lagu yidhi sidaas yeeloo aan salaadda imaam maalikiya markuu galo salaadda waa iska baxayaan rag dad shaaficiye ah markaasaa wuxuu yidhi kaas qofka sidaas yeelaayo salaadda ka tegaayo ama dhahaayo yaa lagu xiranin iyo xabsi iyo tacsiirow mudnaanayo yidhi maxaa yeele muslimiintoo kale googoynayo maxaa yeele waxaanu ogsoonnahay uu yidhi shaafici iyo maalig madiinay wada joogi jireen mana la tasawuraayo salaadda inay kala gooso jireen arday iyo shiikhiisa waa ileena shaafici intii uu joogay madiina oo maalig uu wax ka qaadanayo dad un madhabka maalig haystoo raacsan oo ku xero jiray asoo aaminsan bisinka in la akhriyo kaasoo kalea la rabaa marka imaamka hadduu muslim yahay salaadaas galo adiga taada iska hagaaji yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim hadday gafaan ayagaa dembiga leh adiga dembi ma lihi laakiin haddii nin walba uu yidhaha madhabkayga leen anigu ku daba tukanaa de muslim waxaa soo baxaayo afar mixraab kala haysto waa dhow waa jiri jirta xaramkan makigan afar mixraab kutubahana waa ku aragnay afar mixraabaa ka jiri jirta mixraabka maalikiyada mixraabka shaaficiyada mixraabka xanaabilada mixraabka xanafiyada wakhtigii marka waa casir ninkii xanafiya casir xanafiyadu la tukanaa shaaficiga shaafici buu la tukanaa maalikiga maalikiyuu la tukanaa wahaakada manaadir afar ah u taalama afar mimbar iyo afar mixraabaa taallama wakhtiyo dhowaa la zuuliyo watigan wakhtiga cabdulcasiizay soo gaartay xataa cabdulcasiiza waxaas marka zuuliyey dadka dhan hal imaam u yeelay halkaas imaam ha lagu daba tukadayey marka mararka qaar dawligu wax weynuu tari karaa tafaruqan iyo dhibkan wax badanay uu ka joojinaya hadduu khayr rabo qaala xadaanaa muslim bn ibraahim qaala akhbaranaa hishaamu can qataada can anasin ana nebiya sal l slam nebiga iyo wa abaa bakrin iyo wacumara iyo wacumaan kaanuu waxay ahayn yaftatixuuna alqiraa'ata balxamdu lilahi rabi اlcaalamiinay ku furfura jireen qaala xadaanaa musadadu qaala akhbaranaa cabdulwaarid ibnu saciid can xusayn almucalim can xusayn ibni zakwaan almucalim alcawdi albasri iqatu rubamaa wahim can budayl ibni maysara can abiljawza can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu ah yaftatixu salaata bitakbiir salaadda allahu akbar buu ku geli jiray salaadda marka allahu akbaray ka bilaabataa wax ka horeeyo la akhriyaa ma qabto niye unbaa qalbiga lagu guntayaa salaadda la dukanaa faradnimadeeda iyo nooceeda iyo yacnii siyaabahaas ayaa lagu guntayaa marka iyo ficil ahaan in loo sameeyo loo samaynaayo allahu akbarayna ku bilaabanay hadal ahaan waalqiraa'ata iyo buu ku furfuran jiray qiraa'a bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin la akhriyo wa kaana idaa rakaca wuxuu ahaa haddii uu rukuuco lam yushakhis ra'sahu madaxiisa ma foorarin jirin madaxiisa kor uma qaadi jirin walam yusawidhu ma foorarin jirin walaakin bayna dalika buu ahaa taa dhexdeeduu yeeli jiray wa kaana idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor yeelo mina rukuuci uu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ka sinaada qaa'iman xaal uu yahay mid taagan wa kaana idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor uga soo qaado mina sujuudi sujuuda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya qaacidan ilaa uu fadhiga kaga ekaado wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii kulli ragcatayni laba ragco kastana attaxiyaatu wa kaana idaa jalasa hadduu fadhiisanayana yafrushu waa goglaya rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wayansibu waa taagaya rijlahu lyumnaa lugtiisa midig wa kaana yanhaa wuxuu reebi jira can caqibi shayaani idiin qoray wa kaana yanhaa wuxuu reebi jira can caqibi shayaani shayaanka yacnii kadaloobsigiisa shayaanka kadaloobsigiisa marka waxaa loo jeedaa marka qofku inuu intuu salka lugaha jilbaha kor u taago lugahana dhulka dhigo jilbihiisa kor u soo taago dabada ku fadhiisto taas marka iyada waa la reebay laakiin iqcaana waa la yidhaha iqcaa kaloo la ogolyaho sunno ahaa jiro iqcaaga la ogolyahay in cirbaha lagu fadhiisto qofki inuu cirbihii ku fadhiisto faraha foodoodan dhulka dhigo aa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood muslimaa warinaya isaga kaa inuu sunno yahay ayb maxaa kale ayuu wakaana yanhaa wuxuu reebaya can caqibi shayطaani can firshati sabc can firshati sabc oo can firshati sabc dugaagga yacni sida uu jeenigiisa u goglo oo kale ayuu reebaya wa kaana yakhtimu salaata wuxuu ku khatimaaya bitasliimi salaama naqsi xadiidkan marka isagu muslimaa wariyey ibnu xajar buluqulmaraamka xadiidka uu yidhi waa akhrajahu muslimun walahu cilatun ciladuna waxay tahay abuljawsaa can caaisha inqidaaca ku jira saasuu talkhiiskana saasuu ku tilmaamo hiya min riwaayati abiljawsaa canhaa ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi huwa mursalun lam yasmac abuljawsaa minhaa abuljawsaa caaisha kama maqli laakiin muslim saxiixiisu ku soo saaray marka xadiidku kolley cillo daahiraa ku jirto muslimna ciladaanoo kale ma fahmi weynayo dabcan cilladu markay khafi tahay oo kale waa macquul laakiin cilla daahira ka qarsoonaan mayso marka calaa kullin marka ugu yaraan un in laysku khilaafsan yahay waa xadiidka ayb ama haddii marka uusan ka mid ahayn axaadiidtii daara qudni uu duray ilsaamaadka iyo tatabuca in laga fiiriyo waaye kitaabkii daara qudni uu ku tatabucay axaadiidta muslim iyo hadduu markaa ka hadlay in la fiiriyo ama muqadamada oo muslimka nawowi isagaa ka jawaabaya waxaas oo dhan qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaana bnu fudayl can ilmukhtaari bni fulful qaala samictu anas bna maalikin yaquulu qaala rasuulu ulah sal l slam unzilat calaya waxaa laygu soo dejiyey korkayga anifan goor dhoweyd suuratun suurad faqara'a wuxuu aqriyay bismi illaahi araxmaani araxiim inaa acطaynaaka alkowtar xataa khatamaha qaala hal tadruuna ma garanaysaan malkowtar waxa uu yahay qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi fainahu nahrun webi weeyaan wacadaniihi rabbii rabbigay ii yabooha caza wajalla fi ljannati jannada dhexdeeda uu igu yabooha xadiidkan marka muslim baa weriyey isaguna laakiin xadiidkan hadda waxa tarjamada iyo xadiidkan munaasabadooda aad uma cadda maxaa yeeley bisinkii waa akhriyey laakiin salaad miyaa see u akhriyey war badan baa marka ku jira walidaalika waxaa la yidhaha axaadiidta jahriga aljahru bilbasmala saxiixuhaa hayru sariixin saxiixuhaa hayru sariixin wa sariixuhaa hayru saxiixin axaadiidtaas sariixeeda saxiix ma aha kuweeda saxiixa ahna ma cadda oo sariix ma aha ijmaalaa ku jira ibnulqayim saasuu dhahay qaala xadaanaa ayb qaala xadaanaa qudnu bnu nusayrin qaala akhbaranaa jacfarun wa jacfar bnu sulaymaan waay saduuqun zaahidun laakinahu kaana yatashayac qaala akhbaranaa xumaydun ilacraj almakiy can ibni shihaab can curwata can caaisha wadakara alifka buu sheegay xadiidulifkigii qaalad waxay tihi jalasa rasuulu llahi sal l slam wakashafa can wejhi nebigu waa fadhiistay wejigiisii buu fayday waqaala wuxuu yidhi acuudu bisamiici alcaliimi min ashayطaani اrajiim ina aladiina jaaءuu bilifki cusbat minkum yani bisinka ma akhrinin bay ka rabaan meeshan iyaduna markaa masalada laga hadlaya ma ahan deliil dacfi baana ku jiro xadii ninkan qudnu bnu nusayrka saduuqun yuqdi waa loogu tarjamay ninkan marka xumayd alacrajkanna waxaa la yidhi xumayd bnu qays almaki alacraj abu safwaan alqaari laysa bihi ba'sun ibnulqayimna wuxuu qorayaa marka xadiidka cilalkiisa iyo hoos ku dhigayaa qaala abu daawuud wahada xadiidun munkarun weeyaan buu yidhi qad rawaa hada alxadiida waxaa wariyey jamaacatun jamaaca wariyeen can izuhriyi bay ka wariyeen ayb lam yadkuruu hada alkalaama ma sheegin calaa hada sharxi wa akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna amru listicaadati isticaadada amarkeeda minhu inuu yahay ay min kalaami xumayd isticaadadan warkeeda min kalaami xumayd waay ma ahan yani min kalaami arasuuli sal lla slam baabun man jahara bihaa qofkii la jahro oo kor u qaado qaala xadaanaa qaala akhbaranaa camru bnu cawn qaala akhbaranaa hushaymun can cawfin can yaziid alfarisiy qaala samictu bna cabaas qaala qultu licuhmaana bna cafaan baa wuxuu ku yidhi maa xamalakum maxaa idinku xambaaray an camadtum inaa u qasadeen ilaa baraa'ata suuratu baraa'a wa hiya walxaal hiya iyaduna min almi'iina ay ka mid tahay suuradaha boqollayda ah oo aayadaheedu boqolka ka badan yihiin wa ila alanfaali iyo suuratu alanfaal wa hiya min almaaanii maaanidu ay ka mid tahay iyadana suuradaha markaa yani gaagaaban ah min almaaani yani min asabca almaaani ay ka mid tahay toddobada suuradee kore ama waxaa la dhihi karaa marka min almaaanii ay tahay kuwa boqolka ka yar sidaana waa lagu sheegay kuwa boqolka aayadood ka yar fajacaltumuuhaa aad u yeesheen markaa fi sabci diwaal ah u geliseen toddobada dheerdheer ah ugu darteen walam taktubuu baynahumaa aydnanna u dhaxayseenin sadra bismi illaahi araxmaani araxiim bisinna ma aydnan anfaal iyo towba bisin uma aydnan udhexayseenin qaala cusmaan wuxuu yidhi kaana nebiy sal ll cl slam nebigu wuxuu ahaa mima tanzilu calayhi alaayaat aayaad inay ku soo degayaan fayadcuu waa u yeerayey bacda man kaana fayadcuu wuxuu u yeerayay bacda man dad qaarkiisoo kaana ahaa yaktubu inay qorayaan lahu isagu qorayaan wayaquulu lahu wuxuu ku dhihi jiray dac haadihi alaayata aayaddan geli fi suurati alatii suuraddii dhexdeeda geli yudkaru fiiha lagu sheegaya kadaa wakada aayaddan qaadee suuraddaa dhexgeli watanzilu calayhi alaayatu aayad baa korkiisa ku soo degaysa iyo wal aayataani iyo laba aayadood fayaquulu midla daalika u dhahayo wa kaanat alanfaalu anfaal waxay ahayd min awali maa nasala calayhi wixii ugu horreeyo lagu soo dejiyey bilmadiinati fi lmadiinati madiine dhexdeeda wa kaanat baraa'atu barana waxay ahayd min aakhiri maa nasala wuxuu soo degey wixii ugu dembeeyo min alqur'aani ka mida ilaa tabuugay iyada ka sheekaynaya maogtahay wa kaanat qisatuhaa qisadeedana waxay ahayd shabihatan mid u eg biqisatihaa anfaal qisadeeda labada suuradna waa isku qiso eg yihiinoo dagaalladii bay ka warramayaan fadanantu waxaan maleeyey annahaa minhaa inayba ka mid tahay iyada fa min hunaaka meeshaas baa wadactuhumaa aan ugu daray fi sabci diwaal toddobada dhaadheer walam aktub mana ku qorin baynahumaa dhexdooda sadra bismi illaahi araxmaani iraxiim bismi illahi raxmaan raxiimna laguma qorino saa unbaa ay ku timid lagu arkay fadanantu waxaan maleeyey annahaa towba minha min alanfaalba inay ka mid tahay famin hunaaka meeshaas ayaan wadactuhumaa labada suuradood aan dhigay fii sabci diwaal walam aktub baynahumaa sadra bismi illah ay licadami alcilmi biannahaa suuratun mustaqilatun inay tahay suuro mustaqiloo gaar ah ogaalka aan la ogeyn darteedaan bisinka uga reebnay lianna albasmalata kaanat tanzilu calayhi sal ll ly slam lilfasli bisinku wuxuu intaan ka ahayn faatixada wuxuu u soo degi jiray suuradaha in lagu kala sooco mar haddii kuwaan la kala aqoonsan waayo o la kala gara waaye yaa bisinkii inta laga reebay sabcu diwaalkiina lagu daray qال أبو داود حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا مروان يعني بن معاوية قال أخبرنا عوف العرابي عن يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس بمعناه قال فيه وحوير فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgii waa la oofsaday وlم يuبayin لana isagoo noo cadaynin أنahaa minha inay ka mid tahay in kale nebigii wuxuu dhintay isagoo noo cadaynin annagana haddaan naloo cadaynin bisinkii marka waa ka reebnay قال أبو داود قال شhacبي وأbو مالك وqتاaدة وثاaبت بن cماaرة waxay yidhaahdeen iن النبي sل اه عل سلم نبgu lm yktب بsم اللaه الرحمن الرحيم بsم اللaه الرحمن الرحيم ma uusan qorin xatىa نزلت sورة النمل ilaa ay ka soo degtay hada macnah قال xدثنا qتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وبن سرح qالوا أخبرنا سفيان عن cمر عن سعيد بن جuبير قال qتيبة فيه عن ابن عباس عن ابن عabاaس قاaل كان النبي sلى الله علي سلم نبgu wuxuu ahaa laa يacriفu inuunan aqoonsanaynin فaصلa الsuuرaةi suuradda yعnii soomitaankeeda inay ka soocanto suuradda kale xatىa تuنزلa عalayhi ilaa looga soo dejiye بisم اللaه الرحمن الرaحيم bisinka wax la soo dejinayo ka mid ah isagaba wahada lafd bni sarx qoladan marka iyaga waxay leeyihiin bisi maanta dhan waxay sugayaan bisinku inuu jiro laakiin inuu jiro layskuma hayo waxaa laysku hayaa waxay tahay hoos baa loo aqriyay mase kor maalikiyadu way dhici kartaa inay xujaj ku tahay waxaan oo dhan laakiin labadan madhabee kale xujo kuma noqonaysa xadiidkanna marka waa saxiix baabkaanan ku darayna mujalladkaa dhammaanaya baabu takfiifi salaati lilamri yuxdiu yuxdiu muu idin dabdina yaxdiu labada isla bannaanta baabu takfiifi salaati salaada fududaynteeda caddaynteediibu u baabiyahay lilamri liajli اlamri arrin darteed salaadda in loo fududeeyo arrinkaasoo yuxdiu soo darinayo arrinkaasoo yaxdiu dhacaayo ayb qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu ibraahiim qaala akhbaranaa cumaru bnu cabdilwaaxid wabishru bnu bakrin can اlawsaaciyi can yaxya bni abi kaiir can cabdillahi bn abi qataada can abiihi abu qataada alxaariث bni ribci qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam rasuulku wuxuu yidhi innii anigu la aquumu ila asalaati innii anigu la aquumu waxaan ahaanaya innii anigu la aquumu waxaan u istaagayaa ila salaati salaada walxaal ana aniga oo uriidu rabo an udawila inaan dheereeyo fiiha salaada dhexdeeda fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa asabiya cunuga yarooyintiisa fa atajawazu waan soo gaabsanayaa markaa salaaddii karaahiyata an ashuqa nicid aan nacaya inaan dhibo calaa ummihi hooyadii inaan dhibo nicid aan nacaayo hooyadiis inaan dhibo darteedaan marka salaaddii u soo gaabinaya waxaa laga qaadanayaa markaas qiraa'adii in lasoo adoo u galay salaadda inaad dheerayso qiraa'adii in la gaabi karo haddii markaas ay wax soo kordhaan ayb wabilahi towfiiq